marka hadda waxaan rabaa inaan ku xijiyo hooyooyinka hooyo kamid ah oo mataqaana qurbada in badan joogtay oo dhakhtarad ah oo hadda ka shaqaysa weriyeed weriyeed clinic weriye health clinic shiraad yuusuf aaden
mikrofon isku wada wanaagsan laakiin ilaahay hay hay jideen waa salaamantiin dhammaantiin walaalahii reer boston iyo martida nooga timid gobollada kale halkan utii maaragtay maanta farraysan ay u sameeyaan jaamacadda gedo aniga sida la ii sheegay dadkii waxaan ahaa markii waddanku nabad ka ahaa waxaa waddanka laga aasaasay dowladdii maxamed siyaad barre allah u naxariistee jaamacaddii ahayd somalia national university markii jaamacadahaas la sameeyey dadkii ugu horeeyey oo liyi jaamacadda soo gala waxay u qaateen inay wax local a tahay oysan wax muhiim ahayn dadku ma aysan rabin xataa inay ilmahooda keensadaan warkaalaya xataa buundo looma fiirinaynin bas waxaa la rabay inay maaragtay waddankii wax taraan waxaa dhacday markii dambe anigu markaan jaamacadda ka qalinjibiyey waxaan ka bilaabay shaqada isbitaal la dhaho digfar ninkii digfar ka ahaa agaasimaha wuxuu ahaa nin jaamacadda ka soo baxay oo la dhihi jira maxamed cabdijaboose markii dambena wuxuu noqday agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ninkii kale oo bedelayna nin la dhaho cali baajuun buu ahaa asna wuxuu ahaa nin jaamacadda ka soo baxay aniga eighty ninekii baan waddan ka soo baxay markaan ka soo baxayay qofka raba inuu madashiino gara garabeyshana lagu geeray waxaa laleeyahay ila adeerow ii geebay gaarsi markii dambe anaa dadku waxay fahmeen jaamacadda micnaheeda waxay tahay dadkii jaamacadda waddan ka soo baxay ayaan waxaan ka hadli karaa aniga xagga xaggii waxbara wasaaradda caafimaadkii isbitaalaadkii soomaaliya markii dambe ayagaa qabsaday ayagaa dominant noqday annaga xataa marmarka qaarkood waxaan u haysanay qoladay waa annagu waan isku xirnayn intayada jaamacadaha ka soo baxay marka markaan aragna mid ruusha ka yimid ama mid romania ka yimid ama dadkii ligra itaaliya ka yimaadeen markii dambe waxaan keennay inaan maaragtay basishinada ka qaadnoon tusna inaan anagu ka fiicannahay marka jaamacaddu markastaba faa'iiday leedahay waana wax wanaagsan markii cabdulqaadi hindi la soo hadleen maaragtay abti nageeye waxaa lii wax yar sidaad waxaa ka hadashaa woman and education inkastoo waktigu iska yaryahay oonan taamhin aan ka hadalno hooyadu waxa weeyaan horena dadki igu horreeyey way u sheegeen waxa weeyaan waa lafdhabarka qoyska qolo kasta ay tahayba xataa soomaalida keliya maaha cid kasta oo adduunku nool hooyadu waxa weeyaan lafdhabarka hooyadu educationka waxay ka bilowdaa marka ay dhasho markay bress feedingka samaynayso cunuga naaska siinayso educationka ugu horreeya ay bixisa halkaasay ka bilowdaa macnaha intii ka dambaysana way sii wadaa qoyska hooyadu waxbaratay waa ka duwan yahay qoyska hooyada aan waxbaran soomaaliya keli ana ma ahayn wax micnaha inay hooyadu waxbarashadeedu ay dib u dhacday adduunka o dhan wax isla saameynayay bay ahayd laakiin diinta iyadu sidii maaragtay shiika tawakal u sheegay way aaminsan tahay islaamkuna wuu nafaray dumarka inay waxbartaan nabigeena calayhi salatu salaam haweeneydii ugu horreysay khadiija scholar bay ahayd business woman bay ahayd caaisha iyadaa ahayd qofkii soo warin jirtay maaragtay xadiisyada waxaa jirta haweeney kale iyadana oo umusalaama la ijro iyadana aada ugu fiicnayd xagga xisaabta dumarka xataa waxay ka caawin jirtay marka dhaxalka ay noqoto waxaa laga yaabaa ninku inuu laba xaas leeyahay dhinto haweenka waxay u kala sar haween kastaba xisaabta ay leedahay haweeney kaleo iyadana xagga sharciga taqaanaa jirtay waktiga asxaabiga marar dambe ayaa wax isbedelo dhaqameeda ay yimaadeen oo loo diiday haweenada inay maaragtay waxbarashada soo gelin soomaaliya waxaa laga yaabaa waddankan hadda aan ku noolay xataa waagii hore dumarku aada waxbarashada xataa uma ay fiicnayn jaamacaddii ugu horreysay waa la wada hayaa oo dumarka lagu bilaabay inay wax ka bartaan hadda waadhow statistica waddankan la sameeyey two thousand sixkii haweenka ka baxay associate degreega forty six waxay noqdeen afartan iyo lix percent konton iyo lix percent kuwa ka baxay ka baxay dhameeyey bachelorkana waxay noqdeen haweenka fifty four nimanka ayagaa dhaafay kuwii sameeyey b h d gana fifty fifty ayagii nimankii hadda marka ayaan dhoweyd marka laba shir ayaa la sameeyey mid wuxuu ahaa african week oo faransa lagu sameeyey waxaana aada looga hadlay waddamadii afrikaanka ah waddamadii dumarkooda aada waxu bartay in xataga bobertigii iyo faqrigii uu hoos u dhacay barodhaqsankiina ay aada iyo aada u badatay sababtoo haweentii waxay baratay sidii beeraha u dhaqan lahayd xoolaha u dhaqan lahayd hooyadii waxay heshay dumar badan oo neers iyo maaragtay noqday takhaatiir caafimaadkoodii baa batay waxaa kaloo jiray isagana shir kaloo abijaan lagu qabtay xataa u s f bureau for africa xataa ay ka qayb galeen aadna waxaa lagu dhiiri geliyey in haweenka wax la baro haweenka aaday u tahay muhiimkeeda jaamacadaha inkastoo dhiiri kulli aan ku wada qusuucna runtii nambarkooda haddana ma u malaynayo soomaalida populationkeeda markii la fiirsado wax naga badanayo inay imaanayaan sida macalinku uu u sheegay waan mar kastaba waa loo baahan yahay intii kasoo baxdana idun bay wax tiri doontaa cid kasta oo soomaali ahoo la timaada waxbarashana waanu taageeraynaa laakiin kolo kasta waxaan ka rabnaa inay hadhow noo soo dirto jaamacadda meeshay marayso ardaydii oo dhiganaysa annagana inaan waxaan rabnaa ay dhiirigelin noo noqoto oon kuwa dambe maanta aan kusii badino waana salaamintii